ciidamada ukrain ayaa isku dayaya inay magaalada caasimada kiev ka difaacaan ciidamada ruushka ee magaalada kusii siqaya madaxweynaha ukrain ayaa beeniyey inuu sheegay in uu isdhiibayo wuxuuna muuqaal video ku sheegay in kiev uu joogo islamarkaana uu dalkiisa difaacanayo ukrain waxay sheegtay in ku dhowaad laba boqol oo qof oo rayid ah oo caruur ku jirto ay ku dhinteen duqeynta iyo duulaanka ruushka dhinaca kale isbahaysiga neto ayaa ciidamo dheeraad ah u diraya bariga yurub si uu xoojiyo difaaca dalalka nato ee u dhow ruushka wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
ciidamada dalka ukrain ayaa iska caabiyey ciidanka dowladda ruushka oo ku soo siqayay magaalada kiyev ee xarunta waddanka ukrain kadib saacadoon markii madaxweynaha waddankaasi valadimir zelenski uu moscow ku sheegay islamar ahaantaasina ku eedeeyey inay doonayso inay la wareegto magaalada ka horwaaberiga qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada kiyev ayaa waxa ay ku biireen ciidanka kuwaasoo qaarkood hore qoryo aan u qaadanin si ay u difaacaan waddankooda islamar ahaantaasina uga hortagaan duulaanka dowladda ruushka ay kusoo qaado waddanka ukrain wakaalada wararka f b ayaa waxa ay sheegtay inay arkeen qof rayda oo dhintay oo waddada yaala caasimada gudaha magaalada kiyev halkaas oo meel kale oo u dhow sidoo kale ay kooxda gurmudka deg dega ee caafimaadka ay caawinayeen qof gaarigiisa uu jiray gaari dagaal waxaa laga cabsi qaba in dad kale ay ku dhinteen weeraro ka dhacay caasimada kiyev gaar ahaan gantaalo dhismooyinka qaar qabsaday milatariga ruushka ayaa sheegay inay beegsanayaan waxyaha milatariga ukrain oo ay gantaalo ku garaacayaan kadib markii iskudaygii ugu dambeeyey uu fashilmay ee weerarka madaxweynaha dalkaasi ukrain valadimir zelenski ayaa waxa uu duubay muuqaal video ah oo uu ku sheegay in uu ku sugan yahay kiyev dadkuna waxa uu ku booriyey in ay dagaalamaan oo ay difaacaan waddankooda isaguna uu sidaasi ka mid noqon doono dadka difaacaya waddankooda wasaaradda caafimaadka dalka ukrain ayaa sheegtay in ruuxu rayda oo ay ku jireen saddex caruura lagu dilay weerarada ruushka ay ku soo qaadeen gudaha waddanka ukrain ciidamada dalka ukrain ayaa iska caabin xoogan waxa ay ku sameynayaan ciidanka ruushka ee weerarka ku soo qaaday kuwaas oo khasaare sidoo kale gaarsiiyey milatariga ruushka oo isku dayaya inay waddanka ukrain gudaha u galaan sida uu sheegay madaxa neto jenis stoltenberg zelenski waxa uu sheegay in hub iyo qalab kale oo ciidan oo uga yimid saaxiibadooda galbeedka uu ukrain ku soo wajahan yahay kadib markii madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron uu la hadlay waxaa sidoo kale brog ay soo diraysaa hub ay ku jiraan kuwa darandooriga u dhaca kuwa wax shiisha bastoolado iyo rasaas lagu qiyaasay qiimaheeda siddeed dhibic lix milyan oo dolar ciidamada badda ee waddanka faransiiska iyo dhinaca kale waxa ay ka hortageen markab shixnad gawaari u siday waddanka ruushka kaas oo lagu qabtay meel u dhow dekadda boltic ee st bentersburg arrintaas oo daba socota kadib markii midooda yurub ay moscow dul saareen cunaqabatayn ah valadimir putin ayaa ciidamada dalka ukrain ugu baaqay inay afgembiyaan dowladda waddankooda ukrain oo hogaamiyaasha waddankooda uu ku tilmaamay inay yihiin argagixiso burcad iyo kooxo dilootay daroogada sida uu yidhi ahna naasiyada cusub ukrain waxa ay dhinaca kale sheegtay inay la dagaalamayso ciidamada dalkaasi ruushka oo ay kula dagaalamayaan laba aag oo afartan ilaa iyo siddeetan kilomitir u jirta caasimadda waddankaasi ukrain ee kiyev ukrain waxa ay sidoo kale sheegtay inay soo rideen diyaarad ciidan oo waddanka ruushka uu leeyahay iyo mid kale holkobtara meel ku dhow koonfur galbeed ee magaalada kiyev dhinaca kale dagaaladaasi ka socda dalka ukrain ayaa sababay in dad aad u fara badan ay ka qaxaan waddankooda wasiirka arrimaha gudaha ee dalka poland powel sfezenakar ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo boqol kun oo qof ay kasoo gudbeen xadka uu la wadaago waddankaasi ukrain tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka ee waddanka ukrain
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo noo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey ee ukrain